alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah ama bacd waxaan kusoo jirnay imtixaanihii ahaa yaan ka digtoonaanaa yani qeybtaan sheegtaa ka u hadlaynay gaar ahaan hadda waa qeybtii tobanaad shaytaanka waxaa looga guuleysan karaa in alle la ateeco mar kasta oo maxaarata qofku uu simbirraxdo waxa alle carageliya haddii qofku ku dhaco waa inuu toobad keenaa oo maaragtay alla usoo noqdaa waxyaabaha marka in la iska ilaaliya loo baahan yahana waxaa kamid a shaytaankii dadkii muslimiinta ahaa waa uu isku diraa oo rasuulku wuxuu yihi sala allah alay slam ina ashayطaana qad ayisa an yacbudahu lmusaluuna fi jasiirati alcarab shaytaanki waa uu ka quustay in dadkii muslimiinta ahaa muslimiinta waxaa loola jeeda dadki muslimiinta ahaaye ee jasiirat alcarab joogay ila muslimku markii ugu horreysay meeshaanuu ka bilowday jasiirat alcarab uu ka bilowday waa uu ka quustay inay caabudaan oo ay shirki macnaha sameeyaan walakin fi taxriishi baynahum laakiinse wuxuu ku dadaalaa sidii uu isugu diri lahaa oo uu cadowtinimo u dhex dhigi lahaa keeni karta inay dagaalamaan oo fitan ay dhex maraan xadiidka muslim baa wariyey jaabir bn cabdillaahi isaguna wuxuu leeyahay rasuulka alaan maqlay sal sl isagoo leh ina carsha ibliisa cala albaxr ina carsha ibliisa cala albaxr ibliis maamulkiisu wuxuu ka taagan yahay oo ka dhisan yahay waa badda halkaasuu wax ka maamula fayabcasu saraayaahu ciidankiisii buu marka diraa fayaftinuuna annaasa dadkii bay fitneeyaan fa acdamuhum cindahu shaytaanka waxaa ugu weyn agtiisa oo uu xurmeeyaa oo uu sharfaa oo uu weyneeya acdamuhum fitnatan kuwii u dirsaday midka ugu fitno badanee dadka fitnayn og oo diinka maaragtay ka fogeyn og marka lafdi kalena wuxuu ahaa xadiiska muslim baa wariyey ibliis macnaha carshigiisa wuxuu saaraa oo u dhigaa biyaha macnaha baddi baa laga wadaa markaasuu ciidankiisa sii daayaa waxa ugu dhow marka ibliiska oo uu soo dhoweyn og yahay midka ugu fitno badan waxa ugu dhow isaga agtiisa oo uu soo dhoweyn og yahay midka ugu maaragtay fitnada weyn mid baa u imaanaya marka kuwii u dirsaday kamid ah markaasuu wuxuu leeyahay facaltu kada wa kada waxaas waxaasan sameeya buu leeyahay markaasuu wuxuu leeyahy shaytaankii ma sanacta shayan wax aad samaysa male markaasuu wuxuu yidhahda mid kala imaanaya markaasuu wuxuu leeyahay maa taraktuhu xataa faraqtu baynahu wa bayna imraatihi kama aanan tegin ninkii ilaa aan isaga iyo haweentiisii kala geeyey oo meeshii talaaq uu ka dhacay marka fayudniihi min waa uu soo dhoweeyaa wayaquulu wuxuu yidhahda nacam anta waa ninkii loo baahnaa waa adiga shaqadii loo baahnaa waad qabatay buu leeyahay sababta waxaa ka dhalanaya cadowtinimo badan dembi fara badan baa ka dhalanaya oo ninkii iyo naagtiba ay samaynayaan marar fara badan sidaasaa dhacda alla ka cabsan maayaan way isku dambaabayaan ilmihiina waa ku dayacmayaan meeshii tarbiyadii baa ku baaba-aysa marka waa wax uu aada u jecel yahay shaytaanku furitaankaas meesha ka dhacaya iyo qoyskaas dumaaya acmash ba wuxuu leey waxaan umalaynaa inuu yiri fayaltazimuhu soo dhoweyn keliya maahane maaragtay waa uu maaragtay mucaanaqu ku sameynaya oo waa isu soo maaragtay dumaya xadiid kale rasuulku sala alla alay slam wuxuu yihi maa minkum min axadin qof adinkan kamidu ma jiro ilaa waqad wukila bihi qariinu kii la xiriiray baa maaragtay lagu salliday oo min aljini kamid a qaalu waxay yidhahen waiyaaka adigana yaa rasuul rasuulka alla qaalu wuxuu yihi waiyaaya anigana waa sidoo kale oo qariin waa jiraa buu yidhi ilaa ana allaha acaananii caleyhi alla ii kaalmeeyeyo maaragtay ii taageeray fa aslamu waan ka badbaadaa waa ka nabad galaa aniga dhib iima geysto fa aslamana waa lagu fasiray oo waa uu khuduucayo mid hogaansan buu iska noqday oo aan waxba dhibaynin culimada qaarkoodna waxay leeyiin waaba islaamay bay leeyiin marka falaa yamurunii ilaa bikhayrin wax khayr bamugi wax kale ma faro marka yani dadkii oo dhan waa uun qariinkaasa ku sallidan oo maaragtay jinniga ah shar buu faraaya waswaas buu maaragtay qalbigiisa gelinaya waana uun duulalkii ibliis ilmihiisi waay waa in laga digtoonaada kaas qariinka ah ee nala xiriira ee maaragtay qalbigeenna maaragtay ag jooga ee markaan khaflada iyo inagu dhacdona waswaasiya eena lumiya waxaana loogu sheegayaa waa maxay waa inaan ka digtoonaana si maaragtay aan u badbaadno oo aan u noqono maaragtay dad alla jecel yahay shaytaankiina ka fogaada khutuwaadkiisi oo aan maqlin shaytaankii oo aan u dhagar haaricinin oo aan cadow ka dhiganno daacaadkiina aan badinno oo waajibaadkii aan ku dadaalno aanan maaragtay wax ka tegin sunankiina sidoo kale aan ku dadaalno macaa sidan aanan fududaysanin wax alle wixii marka shaytaanka farax gelinaya waa inaan ka fogaanaa wax kalena maahana waa un maaragtay waa macaasidaas oo aan ku dadaalnaa daacaadkii aan ku dadaalnaa diinkii aan barannaa weliba marka qofku uu dhimanayo shaytaanku waxaa la sheegay inuu soo xaadiro oo uu ku dadaalo khaatimo xumadii sidaa darteed towxiidka inaan qabsanno oo aan ku dadaalno oo aan baranno oo aan ku camal falno oo aan shirkiga iska ilaalino ilaa shirki haddii lagu dhaco maaragtay diintii baa laga baxayaa qofkii marka alla sugo waa maaragtay qof liibaanay waxyaabaha qofka maaragtay alla uu ugu nacmeeyana waxaa kamid a in marka uu dhimanaayo waxa ugu dambeeya uu ku hadlo ay noqoto laa ilaaha ila allah rasuulku wuxuu yihi sal ly slam man kaana aakhira kalaamihi min addunya laa ilaha illa allah dakhala aljanna qofkii maaragtay warkii ugu dambeeyey uu ku hadlay adduunyada markuu ka tegayay laa ilaha illa ay ahayd jannaduu galaa buu yiri rasuulka sal alla ly slam qofku marka wixii uu ku noolaa adduunyada yaa badanaa loogu khatimaa sida ibnuqayim uu sheegayo oo qofku markuu dhimanayo wuxuu leeyahay baa layidhi maaragtay intuu soo fadhiisto ama acwaantiisa buu soo diraaya wuxuu leey war adoo yahuudiya dhimo sababta diinta diimaha ugu fiican waa yahuudnimada mid kalea marka wuxuu leeyahay waxaad dhimataa adoo nasraani ah sababtan kirishtaankaasa diimaha ugu fiican haddii taa ka waayaan marka qofkii uu alla ka badbaadiyo dembiyadii uu adduunka markuu joogay jeclaan jiray iyay xasuusiyaan baa layidhi sidaa darteed ahlucilmigu waxay sheegeen in dadkii macaasida daa'imi jiray marka ay dhimanayaan ay ku dhawaaqaan wax uun macaasidii xiriir la leh marka qofkii haddaan alla sugin shaytaankii waa uu maaragtay leexsadaa dadka qaarkood waxaa la sheegay in maaragtay la xasuusiyey macaasidii ay adduunka daa'imi jireen markaasay ku dhawaaqeen ibnuqayim wuxuu sheegay yani nin baa maaragtay ribada cuni jira baa layidhi markaasaa laa ilaaha illa allah dheh layidhi markuu dhimanayo markaasu wuxuu yidhi athalaatata cashar biarbacata cashar saddex tobanka waxaan ku rabaa oo aan kaa sugayaa markaad deenka soo celinayso afar toban iyadoo ah oo adoo wax kusoo dara waxaasuu caadaystaad waxaasuu ku hadli jira mar walba mid baa waxaa la sheegay in la xasuusiyey laa ilaaha illa allah markaasuu marka uu maaragtay muusig iyo heese iyo waxaas maaratay afkiisa maaragtay ay ka soo baxeen wixii uu caadada ka dhigtay waa in aada la isaga ilaaliyaa maxaasida sababtoo ah sida aan yani muxaadaradii hore ku sheegnay yani qalbiga way madoobaysaa oo maaragtay waa ay dabooshaa haddana khaatima xumadii ay maaragtay ka qeyb qaadataa qofkii inaan maaragtay khaatimo wanaagsan loogu khatimin ayay ka qeyb qaadataa marka allahna waafajiyo inaan shaytaankii iska ilaalino oo aan noqonno kuwo maaragtay baraarugsan oo yacni khaflada iska ilaaliya qalbigeedna allah ka ilaaliyo khaflada iyo halmaanka wabillahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online